isbitaalkan wuxuu ka fargarayaa degmooyinka deriska lah degmada abgoy iyo deegaanada hoostaga waa garan kartaa isbitaalka xaaladiisa environmentgiisa waa okay keliya waxaa ka maqan in supplementiga iyo agabka caafimaadka iyo kawarhaan kawarhayn in oo guud in isbitaalka lagaga warhaayo waxaan filayaa booqashada kadib isbitaalka wax badan uu ka bedeli doono wasiirka fariintaana uu gaarsiin doono meel dheer maadaama wasiir ku-xigeenka uu yahay federaalkana nagu kasoo jeedo dhanka senatarada ka mid yahay wasiir ku-xigeenka caafimaadkana uu yahay marka isbitaalka waxyaabo badan oo u baahan yahay in laga bedelo waxaan rajeynayaa insha allah wasiir waxaa indhahaaga wax badanaa ku aragtay warbixintaada kadib isbitaalka inaa wax badan ka qaban doonto